bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol waa dersigeenii laba boqol iyo sideedaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa dersigii labaad ee alwufuud ow caamil wufuud ergooyinkii carabta ee nabiga sala allahu calayhi wasalam ugu imanayay iyagoo iska soo dabadhacaya magaalada madiina fadxu maka kadib iyo khaswatu tabuuk kadib markii caraboo dhani ay aragtay ama ay ku qanacday oo ay garwaaqsatay inay hoggaansamaan maahana inayna nolol kale ayna suurtagal u ahayn marka wufuuddii waxaan soo aragnay wafdu cabdulqays wafdu daws wafdu farwa iyo wafdu sudaa halkii baan ka sii wadaynaa kan wafdi ma ahana waa hal qof oo laakiin muhiim ah quduumu kacab ibnu zuhayr ibnu salma ibnu abi salma kacab ibnu zuhayr wuxuu leeyahay qasiido uu nabiga ku ammaanayo oo kutubihii yararka ahaa ee nabi ammaanka ahaa ee waddankeenna mar hore soo galay waxaa ku wada qornaan jiray burdaha iyo hamsiyada oo labadaasuu busiiri leeyahay iyo baanad sucaada baanad sucaad oo qeybta ugu dambeysa ah uu leeyahay kacb ibnu zuhayr aabbihii oo zuhayr ibnu abi salma wuxuu ka mid ahaan jiray toddobadii gabayaa ee ugu waaweynaa carabta islaamka ka hor oo lahaan jiray wixii loo yiqiinay almucallaqaatu sabca isaga marka oo ninka la yidhaahdo zuhayr gabaygiisu wuxuu ahaa gabay sharaf leh sida imra-ul qaws oo khamri iyo naagi iyo ka heli jiray ma ahayn laakiin wuxuu ahaa dibu heshiisiin iyo dad sharaf leh iyo waxaasuu ka heli jiray kacab ibnu zuhayrna isagaa dhalay aabbihii buu ka dhaxlay marka gabayaanimadii kaana wuxuu ahaa kacab ibnu zuhayr min beyti shucaraa'i raas oo abwaano ah oo gabayaa ah wada gabayaa ayuu ka dhashay wa min ashcari alcarab carabtana dadka ugu abwaansahan ee ugu gabayga badan ayuu ka mid ahaa wa kaana wuxuu ahaa yahju nabiya nabiga inuu gabaycaayo yuu ahaan jiray falamaa markii insarafa uu ka soo laabtay rasuulullaahi rasuulka ilaahay min ghaswati daa'if dagaalkii daa'if markuu ka soo laabtay oo qeyb ka ahaa un xunayn sanata thamaanin min alhijra sanadkii sideedaad ee hijrada kataba waxaa warqadu qoray ilaa kacb ibnu zuhayr waxaa warqadu qoray akhuuhu walaalkii oo la dhihi jiray bujayr ibnu zuhayr la dhihi jiray wuxuuna u qoray warqadna xurkeedu yahay ana rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalama qatala wuxuu dilay rijaalan rag bimakata maka rag baa lagu dilay kuwaasoo miman kaanuu ka mid ahaa yahjuunahu gabaycaaya oo wayu'duunahu dhiba intaasuu u sheegay marka adiguna waxaad ka mid tahay kuwaas oo nabiga ayaad gabaycaayi jirtay saa darteed kuwaasaad ku xugun tahay waman qofkii baqiya hadhay wixii aan la dilin oo hadda nool oo min shucaraa'i quraysh quraysh gabayaasheedii gabayaashii oo nabiga caayay harabu waxay u carareen fii kulli wejhin meel kasta oo dunida ayaa loo kala cararay oo loo kala firxaday ee fa in kaanad haddii ay tahay laka adiga fii nafsiga naftaada xaajatun wax baa-iha naftaada haddaad u baahan tahay oo rabto inaad sii noolaato fatir usoo duul ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay xaggiisa usoo duul waagaa dayaaradima jirine dhaqso unuga umo buu ka waday waxaa jira fa inahu nabigu sala allahu calayhi wasalam laa yaqtulu ma dilo axadan qof oo jaa-a u yimid taa'iban isagoo toobad keenay oo xumaantii iyo wuxuu ku jiray kasoo laabtay ma dilo wa ilaa haddii aadan yeelayn sidaas fanju badbaad ilaa najaatika meel aad ku badbaaddo ku badbaadoo carar uma jaraa waxaa dhex maray bayna alakhweyni labada nin ee walaalaha ah muraasalaatun isdhaafsi warqado ayaa dhex maray taas oo waxay keentay markii dambe daaqad inay cidhiidhiyanto liajliha iyada daraaddeed al ardu dhulkii calaa kacb ibnu zuhayr inay cidhiidhi ku noqoto oo wa ashfaqa calaa nafsihi naftiisa ayuu u cabsaday go-aan sax buu qaatay fa jaa-a wuu yimid almadiinata magaalada madiine ayuu yimid wa nasala wuxuu kusoo degay calaa rajulin nin oo min juhayna qabiilka juhayna ka mid a ayuu kusoo degay uu yiqiinay wa sallaa macahu subxa salaada subax ayuu la tukaday uu soo islaamay ma aragtaa falama insarafa markuu salaada ka soo baxay ashaara calayhi aljuhaniyu ninkii reer juhani ayaa la taliyey oo wuxuu yidhi rasuulka un aad rasuulku ruux taa'iba oo muslimay waxa ma yeelaye fa qaama wuu kacay kacab ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi xaggiisa ayuu aaday sala allahu calayhi wasalama xataa jalasa ilaa uu kala fadhiisto ilayhi rasuulka rasuulku la fadhiistay fa wadaca wuxuu saaray yaddahu gacantiisa yuu fii yadihi rasuulka gacantiisa ayuu saaray wuu salaamay wa kaana wuxuu aha rasuulku sala allahu calayhi wasalama laa yacrifhu kii aan aqoonin ninkan salaami taban salaamta islaamku ku salaamay marka wuu soo dhoweeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi ninkii kacab ibnu zuhayra yaa rasuul allahi rasuul allow ina kacb ibnu zuhayr ninka la yidhaha kacb ibnu zuhayr isagaa iska hadlay nin kalu iska dhigi qad jaa-a wuu yimid liyasta'mina minka si adiga amni iyo nabadgelyo iyo badbaado iyo magangelin uu kaaga dalbado taa'iban isaga oo wax alla wixii xumaan uu sameeyey ka soo laabtay oo ilaahay uga soo toobad keenay musliman oo muslim ah ee fahal anta adigu ma tahay qaabilun mid ka yeelaya oo ka aqbalaya minhu isaga inji inaa bika haddii aan kuu keenno qof kaluu iska dhigay nin soo uu isoo been fariimay haddii aan kuu keenno ma naga yeeli ninkii qaala rasuulku wuxuu yidhi nacamha qaala wuxuu yidhi ana kacb ibnu zuhayr aniga yaa kacb ibnu zuhayr oo wax laguu keeni ma jira anaa kuu imid fa wahaba calayhi waxaa ku soo booday rajulu nin oo min al ansaari ansaarta ka mid a ayaa kusoo booday yasta'dinu isagoo rasuulka fasax ka qaadanaya darba cunuqihi inuu qoorta ka gooyo fa qaala rasuulku wuxuu yihi dacahu canka ninkan iska dhaaf dacahu dhaaf canka adiga xaggaaga ninkan iska daa ninkan lama dilayo lamana taabanayo lamana xumaanayo maxaa jira fa inahu isagu qad jaa wuu yimid taa'iban isaga oo toobad keenay naasican oo kasoo siibtay iskaga soo dhex baxay camaa kaana calayhi wixii uu ku sugnaa oo xumaan ah isagoo iskaga soo dhex baxay buu yimid ee ninkan faraha ka qaad waxayna idin markaas uu rasuulku sidaas yidhi yuu anshada kacab kacab wuxuu tiriyey qasiidatahu lmashhuura qasiidadiisii la yiqiinay ee caanka ahayd allatii midaasoo awaluha bilowgeedu uu yahay baanad sucaada ayuu tiriyey wuxuu yidhi baanad waxaa soo daahirtay waxa weeyaan dhaqan waxaa jiri jirtay dhaqan waxaa jiri jiray aan idhaahe gabayaasha carabtu markay gabayga bilaabayaan waxay ku halqabsan jireen gabadh gabadhaasi ama wax jira ha ahaato ama aysan ahaanin dhaqankaas sida soomaalidu markay bil hoyaalay hoyaalay ay u tidhaahdo oo gabayga aan in hoyaalay la yidhaahda maan aan la bilaabin yaa gabdhaha lagu bilaabi jiray wuxuu yidhi baanad sucaada gabadha sucaad la yidhaahdo ayaa soo daahirtay marka micno gaar ah oo weyn ay tani ku fadhida ma ma jirto waa hadalka unbaa lagu bilaabanayaa sucaad gabadh la yidhaha baa soo daahirtay buu yidhi fa qalbi aniga wadnahaygu ama qalbigaygu alyowma maanta matbuulun waa mid jiran waa mid laga roon yahay oo wuu jiran yaho jacayl baa ahayaybu ka wadaa gabadhaas gabadhaasuu sheegayaa fa qalbii aniga qalbigaygu alyowma maanta matbuulun waa mid jiran oo buka oo bestiis ah oo tacbaan ah oo jacayl dilay mutayamun oo la addoonsaday oo gabadhaa jacaylkeeda yaa addoon ka dhigay oo xor ma aha mutayamun ithraha gabadhaa raadkeeda ayuu wuxuu ku noqday mid addoon oo la addoonsaday kaasoo lam yufda aan la furanin oon cidina xoraynin waa addoon aan cidina xoraynin oo makbuulun garbaduuban oo xidhxidhan marka taas waa iska bilowgii inta nuxurka ah rasuulka markuu wuxuu dardaaranaya ayaan ku xijinaynaa qaala wuxuu yidhi fiiha qasiidadaas dhexdeeda wuxuu ku yidhi wahuwa isagoo yactadiru u cudurdaaranaya ka raaligelinaya wuxuu sameeyey cudurdaarka saasaa la yidhaha isagoo rasuulka ka raaligelinaya wixii xumaan ahaa ee hadda ka hor uu sameeyey ilaa rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam oo yamdaxu haddana ammaanaya wuxuu yidhi nubitu waxaa la ii sheegay anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay awcadanii inuu ii goodiyey saasaa la ii sheegay laakiin wuxuu yidhi walcafu in la iscafiyo oo dadka la iska dhaafo oo xataa ninkii ku xumeeyey la cafiyo ma'muulun mid rajo weyn laga qabo waaye cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa in la iscafiyo rajaan laga qabaa buuhi mahlan ha loo kaadiyo haddaaka aladii allihii ayaa adiga ku hanuuniyey rasuulka actaaka ku siiyey naafilata alqur'aani qur-aanka ku siiyey ee kugu soo dejiyey fiiha qur-aanka waxaa ku sugan mawaaciidu waxyaalo lagu waano qaato wa tafsiilun iyo macluumaad iyo xog tafaftiran oo qoto dheer laa ta'khudanna ha ii qabanin rasuul allow laa ta'khudanna ha ii qabanin biaqwaali lwushaati kuwa wax isku dirdira hadalkooda ha ii qabanin walam adnab dembi ma gelin walow kahurad haba badato fiya aniga arrintayda al aqaawiilu wararka la iga sheegayo haba bateene wax dembi ana ma gelin wuxuu idhi laqad aquumu waxaan taagnahay maqaaman meel baan taagnahay rasuulkaan hor taagnahay meeshaasoo maa low yaquumu bihi haddii uu is hortaagi lahaa meesha aan joogo hadduu istaagi lahaa weeye laqad aquumu waxaan taagnahay muqaaman meel ayaan taagnahay meeshaasoo maa low yaquumu bihi hadduu istaagi lahaa araa waxaan arkaa aquumadii hore ayay ku yay ku cadfan tahay araa waxaan arkaa wa asmacu waxaan maqlaa maa low yasmacu alfiilu wax haddii uu maroodi maqli lahaa ladalla uu ahaan lahaa yarcudu yarcadu inuu saas u gariiro maroodigaas xooga badan uu gariiri lahaa meesha aan taagnay hadduu istaagi lahaa waxaan arka hadduu arki lahaa waxaan maqla hadduu maqli lahaa maroodi wuu gariiri lahaa ilaa an yakuuna inuu ahaado maahane uusan markaa gariireen min rasu min arasuuli rasuulka xaggiisa biidni illaahi alla idankiisa tanwiilu macruuf wanaag inuu xagga ilaahay xagga rasuulka wanaag inuu ka helo maahane uu gariiri lahaa xataa wadactu yamiinii ilaa aan ka geliyo gacantayda midig maa unaasicuhu aniga oon la doodayn oon la murmaynin fii kafin aan gacan kala geliyo gacanta rasuulku ka wadaa taasoo dii naqimaatin ii xanaaqsanayd oon hadda ka hor godob ka galay gacantaasoo qiilahu hadalka uu yidhaahana alqiilu hadalkama dambaysi uu yaho cid ka daba hadli kartaa aysan jirin qiiluhu hadalka uu yidhaahdo uu yahay alqiilu hadalkii kama dambaysta ahaa oo cid hadal ka daba keeni karta aysan jirin falahuwa rasuulka akhwafu cindii anigu aan uga cabsi badnahay id ukallimuhu marka aan la hadlayo cid aan uga cabsi badanahay ma jirto wa qiila waxaa laigu yidhi innaka adigu mansuubun mid loo abtirinayaa tahay oo waxyaabuhu sameeyey lagula xisaabtamayo wa mas-uulun oo la weydiinayo waxalla wixii uu sameeyey fala huwa isagu akhwafu cindii waxaan uga cabsi badnahay id ukallimuhu marka aan la hadlayo wa qiila taas layska soo dhexgeliye min dayqamin libaax waan uga cabsin badnahay dayqamin libaax waan uga cabsin badnahay oo bidaraa'i l ardi dhul dhir badan oo kayn ah ku sugan libaax halkaa ku sugan makd makhdaruhu oo maxaanku idhaahdaa laga cabsanayo oo fii batni ku sugan cathara fii batnin ku sugan oo cathara meesha la yidhaahdo meel libaaxley meel la yidhahdo badni cathara waxaa la yidhahda dhul libaax badan marka dhulka libaaxa badan waxaa la yidhaahdaa meeshii libaaxley ee libaaxa badnayd meeshaasoo kiilun kayn ah duunahu kiilun kayn kalena ay ka dambayso ka sokayso oo wada kulligeed wada ah kaymo dhul libaax sida looga cabsado yaan uga sii cabsi badnahay ina arasuula rasuulku la nuuru nuur waaye nuurkaasoo yustudaa'u bihi wax lagu iftiinsado muhanadun waa dhinaca kalena waa seef oo birteeda hindiya laga keenay muhanaduntaas waa beer waa bir waa seef birta laga sameeyey hindiya laga keenay oo min suyuufillaahi sayfaha ilaahay ka mid ahoo masluulun galla uma markaa kadib madaxa wuxuu ammaanay almuhaajiriina muhaajiriinta ayuu ammaanay oo min qurayshin quraysh maxaa jira liannahum iyaga oo qurayshta ama muhaajiriintii lam yakun muusan ahayn takallama kii uu hadlay rajul minhum iyaga rajulu ninna fii kacbin arrinta kacab kama hadlin xiina jaa'a markuu yimid ilaa bikhayrin wanaag maahane wax kale maysan kaga hadlin marka wuu ammaanay marka maadaama nin ansaarih uu yidhi aandilo ansaartiibuu ka arsaday oo hadalkuu ku yaraha qalloociyey wa carada wuxuu hadalkii ku qalloociyey fii athnaa'i madxihim cala al ansaari ansaarta ayuu ku jeestay wa carada wuxuu ku jeedsaday fii athnaa'i madxihim markii uu ammaanayay muhaajiriinta iyo wuxuu ku jeestay ansaartii sababtuna maxay tahay uu ugu jeedsanayuu raba inuu wax uga sheego walistidaani rajulin minhum nin ansaarta ka mida oo isagii fasax weydiisay fii darbi cunuqihi in qoorta uu ka gooyo qaala wuxuu yidhi marka yamshuuna way socdaan markay lugeynayaan yamshuuna way lugeynayaan muhaajiriintu mashya aljimaali zuhri geel cadcad socodkiisa oo kale waa wuxun ammaana sidii geel cadcad ay u socdaan oo kale say u xaragoodaan iyo quruxdaasoo kale ay u socdaan buuhi nimanka muhaajiriinta la yidhaah kaasoo yacsimuhum uu ilaalinayo waxaa ilaalinaya geela geelaas waxaa raacaya oo la jira darbun koox oo idaa car darbun koox baa ilaalinaysa idaa carada haddii uu cararo assuudu kuwii madoobaa madmadoobaa atanaabiilu ee gaagaabnaa marka ansaartuu ka wadaa marka uu intan wax uga sheegaya uu leeyahay waa madmadow gaagaaban falamaa aslama markuu islaamay oo waxasuna islaamuhu islaamkiisii uu wanaagsanaaday waxaa la yidhi war as- madaxa alansaara ansaar ayuu ammaanay fii qasiidatin lahu gabay kale uu leeyahay ayuu ku ammaanay wa tadaaraka wuxuu ka daba tegay uu saxay maa kaana wixii ahaaday qad farata minhu wixii ka dhacay wa tadaaraka wuxuu ka daba tegay oo uu saxay oo uu toosiyey maa wixii kaana ahaaday qad farata minhu wixii isaga ka soo fulay oo qalada fii shanihim ee ku saabsanaa ans- ansaarta qaala wuxuu yidhi fii tilka alqasiidati wuxuu ku yidhi man sarahu man qofkii sarahu ay farax gelinayso karamul xayaati nolosha dad sharaf leh inay arko dad adduunyadan tada jooga oo sharaf leh inuu arko qofkii ay farax gelinaysaa falaa yazal yuusan ka dhex tegin meeshaasaa laga helayaa fii miqnabin jamaaco oo min saalixi l anshaari ansaarta saalixiinta ah ee wada wanaagsan waa wada saalixiine kooxdaas uun yuusan ka dhex tegin dadkii sharafta lahay waa kuwaas waritu lmakaab almakaarima sharafta waxay ka dhaxleen kaabiran can kaabirin ka-ab ka-ab ayay sharafta soo kala dhaxleen ina alkhiyaara dad sharaf lihi hum iyagu banul akhyaari akhyaarta ilmahoodii weeye ama wiilashoodii marka kaasna wuxuu ahaa kacab binu zuhayr iyo qisa iyo qasiidadiisii haddana wafdu cudrata qabiilka cudro la yidhaahdo wafdigoodii qadima waxaa soo galay haada alwafdu ergadani fii safar bisha safar sanata tiscin min alhijra sanadkii sagaalaad ee hijrada ayay soo galeen magaalada madiine ayay soo galeen oy soo gaadheen wahum iyagoo itnaa cashara rajulan laba-iyo toban nin ah fiihim waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo xamsatu ibnu nucmaan nin ledhaa ayaa ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi mut- mut- mutakallimuhum nin u hadlay wuxuu yidhi xiina markii su-iluu la weydiiyey man ilqowmu waryaad tihiin qoladu waa kuwama wuxuu yidhi naxnu banuu cudrata annagu waxaanu nahay reer banuu cudraan nahay ikhwatu qusayi liummi qusay ibnu kilaam walaaladii baanu nahay xagga hooye walaalo ka ahaayeen naxnu annagu alladiina kuwii baanu nahay cadaduu cudud siiyey cudud iyo xoog siiyey qusayan qusay ibnu kilaab nimankii xoojiyey ee taageeray ee cudud cududda u noqday baanu ahayn oo wa asaaxuu ka raray min badni makkata magaalada maka gudaheeda khusaacata wa bani bakr labadaa qolo nimankii ka raray ee ku wareejiyey qusay ibnu kilaab oo quraysh isugu keenay baanu nahay lana waxaan leenahay qaraabaatun qaraabo ayaan leenahay wa arxaamun raxim ayaanu leenahay faraxaba bihim waxaa si fiican si weyn u soo dhoweeyey annabiyu nabiga ayaa soo dhoweeyey sala allahu calayhi wasalam wa basharahum wuxuu ugu bishaareeyey bifatxi shaami shaam inay muslimiintu furan doonaan ayuu ugu bishaareeyey xaggaasay ka yimideen shaame wa nahaahum wuxuu rasuulku ka nahiyey uu ka reebay can su'aali lkaahinati kaahinad islaan maxaanku ilaa kitaab gaablow ah wax sheegsheegi jirtay oo faalisa islaan faalisa oo faalalow ah inuus inayna waxba weydiinin wa can idabaa'ixi na way weydiiyeen iyagaa waxay weydiiyeen wa can idabaa'ixi xoolaha la gowraco allatii kaano taasoo kaanuu anhaa yadbaxuunaha kuwa gowracana way weydiiyeen mise waxaad tidhaahdaa wa nahaahum rasuulku wuxuu ka reebay can su'aali alkaahinati islaantaa faalinaysa inay wax weydiiyaan wuu ka reebay waxaa kaloo ka reebay wa cani dabaa'ixi waxay u gowracayaan waxba ha u gowrac uu yidhi waa xaaraane allatii waxa ay gowracayaan oo kaanow ay ahaayeen yadbaxuunaha kuwa gowraco oo xoolahay u geyn jireen taas faalisa ama saaxiradda ah aslamu way islaameen nimankii wa aqaamuu ayaaman maalmo ayay joogeen magaalada madiina uma rajacuu markaasay ku laabteen dhulkoodii haddana wafdu bali bali saas weeye ba-duna way kor dhiman tahay laankun uu hoos dhiban yahay wafdu baliy qadima wuu soo galay wafdigani fii rabiici alwal bisha rabiici alawal buu soo galay bisha mawliid weeye sanata tiscin min alhijra sanadkii sagaalaad ee hijrada wa aslama wuu islaamay wafdigaasi wa aqaama bilmadiinati magaalada madiina ayuu ku nagaaday waa wafdigii reer baliy alaaan saddex maalmood uun waqad sa'ala wuxuu weydiiyey ra-iisuhum wafdigaa ninkii madaxda u ahaa oo la dhihi jiray abudubeyb la dhihi jiray can idiyaafati martigelinta dadka martida ah oo la martigeliyo hal fiihaa khayrun hal fiihaa ajrun ajri ma laga heliye abaalgud abaalgud ilaahay alla agtiisa ma looga heli buu yidhi fa qaala rasuulku wuxuu ku jawaabay sala allahu calayhi wasalam nacamhaa taakow wa kullu macruufin wanaag oo sanacatahu aada u samayso ilaa khaniyin mid hodan hodan ah aw faqiirin ama faqiir aada u samayso fa huwa sadaqatun sadaqo waaye qofba mar hadduu qofku yahay socoto ama uu marti yahay ama xoolaha lahaada ama yuusan lahaanine martiqaadka aad u samayso iyo wanaagga aad u samayso oo dhani sadaqa ayuu ku yahay wa sa'ala haddana ninkii wuxuu weydiiyey abudubayb ahaa can waqti diyaafati muddada martidu ay maaragtay waqtigeeda waa imisa fa qaala wuxuu yihi rasuulku halaathata ayaamin saddex maalmood saddex maalmood wey hadday saddex maalmood ka badato marti maaha soomaaliduba martidu maalin iyo labay muuno leedahaye mar hadday maskuun kuu fadhido ma laha maamuusa bay dhaheen marka waa saddexdaa maalmood uu nabigu sheegay caleyhi salaatu wasalaam wa sa'ala waxa wuxuu weydiiyey oo kale can daallati alghanami adhi baadi ah haddaan helo maxaan samaynayaa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi hiya adhigaasi laka adiga unbaa iskale ow liakhiika walaalkaagii ay xoolahuna ka lumeen baa iskale ow lidi'bi ama dugaag baa iskale marka waa lasoo xaraynayaa xoolaha adhiga la helo waa lasoo xaraynaya maxaa jira adhigu waa hilib bisil waa lasoo xareeyaa ninkii lahaabaad u ilaalinaysaa wa sa'ala haddana wuxuu weydiiyey can daallati albaciiri geel oo baadi ah fa qaala wuxuu yidhi maa laka walahu culimmadu way sheegaan ama yacni fiqigay aada ugu caddahay tan nafteedu waxa weeyaan waa geel laga helay oo daaqaya meel aan bahal lahayn oon col lahayn oo biyo baadba leh geel iska jooga geelaas waxa weeyaan dadkii lahaabaa u iman waxba ha soo kaxayn waa intaas soo shardi meeshaas col dhaca ama dad xuma oo dhaca lagama baqayo bahal cunana loogama baqayo biyo la-aanna loogama baqayo tigaad la-aanna loogama baqayo geel intaa isla haysta oo baadiya haddaad aragta faraha ka qaad laakiin haddii intaasi aysan jirin waad u soo xaraynaysaa qofkii laha waad u haynaysaa maxaa jira haddii uusan wuxuu cuno haysaninna dee wuu baaba-ayaa biyo hadduusan haysan waa sidaasoo kale marka in xoolihii la dhaqaaleeyo wey sida tafsiilkaasaa ku jira haddana wafdu thaqiif wafdigii reer thaqiif thaqiif haddaad maqasho waa reer daa'if kaanad waxay ahayd wifaadatuhum wafdinimadoodu ay ugu yimaadeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam wafdi ay ugu yimaadaani waxay ahayd fii ramadaana bisha ramadaan sanata tiscin min alhijra sanadkii sagaalaad ee hijrada wa qisatu islaamihim reer thaqiif islaamidda ay soo islaameen sheekadoodu waxay tahay anna ra-iisahum thaqiif ninkii madaxda u ahaa oo curwatu ibni mascuud athaqafi la dhihi jiray curwa ibnu mascuud athaqafi la dhihi jiray yaa jaa-a wuxuu u yimid ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ayuu u yimid sala allahu calayhi wasalam bacda marjicihi markuu rasuulku ka laabtay min adaa'if daa'if markuu rasuulku ka laabtay ayuu u yimid fii dilqicdati bisha dilqicda ayuu u yimid sanata thamaanin min alhijra sanadkii sideedaad ee hijrada marka darsigan intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalim